bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuugu hayno waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinkai xaduudaha dalka oo soo bandhigay mashaariic waa mashruuca amniga ee doorashooyinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in ay jiraan dad hakadgelinaya doorashooyinka socda ee soomaaliya guddiga doorashada maamulka jubbaland maanta ayay diwaan gelinayaan xubnaha u sharaxan lix ka mid a kuraasta golaha shacbiga subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo jimco taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo koyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka a b c ayaa isaga oo kaashanaya waaxda qaran ee adeega booliiska waxa uu soo bandhigay barnaamijka lagu xaqiijinayo doorashada guud ee sanadka labada kun iyo labaatanku inay noqoto mid nabada qorshahan oo loo yaqaana isap ayaa waxaa sidoo kale lagu wadaa in la dhaqan geliyo ka hor xilliga codeynta oo ah sagaalka bishii sideedaad ee sanadka soo socda guddiga a b c ayaa sheegay in guddi isku dhaf ah oo xaqiijinaya amniga doorashooyinka uu hadda ku sugan yahay ismaamul goboleedka kisumu xubnaha guddigan ayaa ku howlan soo saaridda istaraatiijiyadda lagu wacyigelinayo dadweynaha taasi oo la xiriirta doorashada oo si nabada uga qabsoonto guud ahaan dalka labiyo labaatankii bishii tobnaad ee sanadkan ayay ahayd markii waxda qaran ee adeega booliiska dalka iyo kenyaanka u xaqiijisay inay ka go-an tahay ka shaqeynta sidii doorashada guud ay ugu dhici lahayd jawi degan hay-adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha amnesty international ayaa laanteeda kenya waxa ay wasaaradda caafimaadka ee dalka ku dhaliishay go-aanka ah in ciddii aan qaadan daawooyinka tallaalka ka dhanka ah cudurka covid sagaal iyo toban laga xanibayo adeegyada muhiimka ah waxaay hay-addu tallaabadan ku tilmaamtay xadgudub ka dhan ah xaquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta bayaan ay hay-addu soo saartay ayay hoosta kaga xariiqday in go-aanka wasaaradda uu shaki kusii abuuri karo dadweynaha tani ayaa timid kadib markii wasaaradda caafimaadka ee dalka ay shaacisay in si qofka uu adeego islamarkaana u helo adeegyada iyo goobaha ee laga helayo adeegyada dadweynaha sida maqaayadaha goobaha shirarka cayaaraha xafiisyada dowladda iyo meheradaha qofkaasi laga doonayo inuu haysto ay khasab tahay shahaadadiisa caddeynaysa inuu qaatay tallaalka coronavirus agaasimaha fulinta ee hay-adda amnesty international laanteeda kenya ayaa waxa uu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay sare u qaado xogta la xiriirta cudurka ee ay dadweynaha la wadaagto oo aynan ka dhaadhiciso muhiimadda uu tallaalku u leeyahay badqabka qof kasta balse aysan ahayn in helitaanka adeegyada muhiimka ah iyo sidoo kale qaadashada tallaalka ay dowladdu ka dhigto wax isku xiran oo qofku uusan adeeg muhiima helaynin haddii aanun tallaalkaasi qaadan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu sheegay in xaaladda cakiran ee dalka uu hadda marayo keliya looga gudbi karo doorashada oo si nabdoon ku dhacdo oo noqoto mid lagu heshiisan yahay ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in cagajiidka doorashada ay sababeen hoos u dhac ku yimid ganacsiga wadanka waxaana uu si cad u sheegay in doorashada haddii laga gudbo xaalad kasta ay sideedii hore kusoo noqon doonto maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in ka xukuumad ahaan ay ka go-an tahay dalka oo doorasho ka dhacdo sidoo kalena ay jiraan dad uu sheegay inay doonayaan hakinta doorashooyinka oo qorsho kala raadinaya waxa uu sheegay in shirka golaha qaranka ee toddobiyo labaatanka bishan lagu dardargelin doono doorashooyinka
xalka keliya aan haysanno waa doorashada doorasho hadday dhicinna dalkan mugdiu galaya shacabku waa dhiig baxayaa nolosha caadiga ahaa waxaa loo wada xayiran yahay doorashada waa aragteenoo ganacsiga waa hooseeyaa doorashada hadday naga dhammaato insha allah wax kasta sidooda caadiga ay kusoo noqonayaan mucaawinooyinkii waa istaagan yihiin budget saboortariska oo dowladda la siinayo way taagan yihiin waxaasoo dhan waxaa asul ah doorasho inay dhacdo ka dowlad ahaan ka xukuumad ahaan waxaa naga go-an doorasho inay dhacdo dad baa ka shaqaynaya inay doorashada carqalad geliyaan dad baa ka shaqaynaya ajendooyin kala wato in ay jiidaan ama ay hakiyaan ama macno kale ka dhex raadinaya meesha loo socdo waa doorashada in la carqaladeeyo dhammaanteenna aan wada feelgarowno cadaaladda way naga go-an tahay cadaaladda waa muhiim hufnaanta doorashada waa muhiim cid kastoo caqabad u aragta cadaaladda aan wadno ama hufnaanta aan wadno caqabad u aragto oo isku dayda inay doorashada xumayso kama yeelayno saad la socotaan shirka wadatashiga qaranka ayaa waxaan ku ballansannahay axadda inay wada yimaadaan ama sabtiga diyaaradihii waa loo diyaariyey isniintana uu shirka bilowdo shirkaas waa dardargelinta doorashooyinka iyo hufnaanteeda iyo inaan ku go-aansano sidii ugu dhaqsiyaha badan aan doorashada u cayinno wakhtigii ku dhammaan lahayd oo wada jir ah si shacabka uusan dhiigbax dambe ugu dhicin waa isla qaadanay madaxda dowlad goboleedyada waana imaanayaan hadduu alla idmo amniga dalka guud ahaan iyo gaar ahaan mas-uuliyad ayaa naga saaran sidaan doorashada mas-uuliyaddeeda u qaadnay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan amniga dalka iyo doorashooyinka mas-uul nooga yahay cid kaloo lagula xisaabtamayo ma lahan sidaa darteed waxaan farayaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga gacan adag inay ku qabtaan amniga dalka iyo amniga gudaha ee magaalada muqdisho ma yeelaaye mana ogolaanayno in argagixiso iyo wax lamid ah ay naga dhex shaqaystaan maadaama lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho ay socoto waajib ayaa idinka saaran wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga waa in cadowga meelahay joogaan loogu tagaa amniga idinkaa ka mas-uula wasiirada
hadalkan kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa kusoo aadayaa xili dhowr jeer oo hore dibudhacu ku yimid doorashooyinka soomaaliya iyo jadwalkii loo dejiyey welina aan go-aan laga gaarin wakhtiga kama dambaysta ah ee guud ahaan doorashada lasoo gabagabeynayo guddiga hirgelinta doorashada heer maamul goboleed ee jubbaland ayaa waxay shaaciyeen qabashada doorashada lix kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya iyo xiliga la qabanayo kuraasta jubbaland ay shaacisay oo qabanayso ayaa ah kuwii ugu horeeyay golaha shacbiga ee deegoon doorashadoodu maamulkaasi tahay waxaana ku jira dumar kuraasta waxa ay kala yihiin kursiga lambarkiisu yahay labiyo sideetan oo afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay xamse sheekh xuseen calow kursiga uu lambarkiisu yahay boqol iyo sideed uu ku fadhiyo maxamed cali cumar kursiga kale ee boqol saddex iyo toban uu ku fadhido wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda soomaaliya marwo maryan aweys jaamac sidoo kale kursiga lambarkiisu yahay boqol soddon iyo afar oo uu ku fadhido sahre jaamac cali oo sahre qorshee loo yaqaano iyo sidoo kale laba boqol iyo saddex uu ku fadhido waa laba kursiga laba boqol iyo sidoo kale toban iyo toddobo oo uu ku fadhiyo xasan cabdi cismaan xasan yare oo kamid ah shaqhsiyaadka sida weyn iyagoo u taageera madaxweynaha maamulka jubbaland iyo kursiga kale ee laba boqol iyo saddex uu ku fadhido sahre xaaji xuseen cali guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee jubbaland ayaa shaaciyey in diiwaangelinta musharaxiinta lixdan kursi maanta ay ka bilaabanayso magaalada kismaayo halka doorashada lixda kursi ee golaha shacbiga ay dhici doonto sideed labaatanka bishan oo ku beegan maalinka talaadada ee toddobaadka dambe maamulka jubbaland ayaa waxauu noqonayaa maamul goboleedka saddexaad ee bilaaba doorashooyinka xildhibaanada golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana ka horeeyay maamulada galmudug iyo koonfur galbeed gudoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu kulan isxogoraysia la yeeshay qaar kamida bulshada kasoo jeeda magaaladaasi ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in gudoomiyaha wax badan uu ka qabtay xaaladaha ammaanka iyo sidoo kale nolosha magaalada marka kadib markuu xilkaasi la wareegay
maanta degmada marka waxaan dhihi karnaa marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka shabeellada hoose ku yaalla degma ka amni fiican ka nolol fiican ma jirto ayaan dhihi karnaa waayo degmada afgooye markaad fiirisid oo xamar soddon kilomitir u jirta laba usbuuc haddii aad ma arkaysa aadaan ka maqlin qalalaasi usbuuca saddexaad baa laga maqlaa degmooyinka kale haba sheeginba laakiin taa iyada ah waxaa ku mahadsan maamulka ka shaqeeya iyo ciidamada amniga halka ama arkaysaa jooga taasna dabcan in lagu baraarugsanaado waa muhiim wax badan ayaa jira guddoomiye waxaan rajaynaa wixiis xog waraysi ah in si laysku waraysan doono insha allah aad iyo aad baan kuu soo dhawaynaynaa waxaan dareemaynaa halka wax ka soo bilowday waaqici markaad halkan ka tegaysa adoo xildhibaan ah oo heer federaal jooga aad dadkaaga u danqatay duruufihii jiray kuwa kale ee siyaasiyiintaana waxaan rajaynaynaa inay gartaan inay bulshadooda ku soo noqdaan ay wax weydiiyaan halkan waxaana la fadhiya rag badan oo saaxiibaday ah oo maxay ahayd u ordaaya inay noqdaan xildhibaano waxaan rajaynaynaa barafka kuwaas ku dhex jiraan inaad idinka dhexgelin haddii ilaa idhaahdo dabcan haddii uu xilkaas ilaa idinku guuleeyo
gudoomiyaha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cali waafow ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in uu wada shaqayn iyo garab istaag kaga baahan yahay bulshada degmadaasi si loogu guuleysto shaqada loo hayo bulshada
idinka rabaa hogaamiyiintiina ama markaas gobolka hogaaminaysa gobolka maamul buu leeyahay oo dhisan oo ay dowladdu ku amintay u dirtay bas leeyahay gobolka degmooyinkan sidoo kale maamulla ayay leeyihiin dowladda usoo dirtay intii ka qaadanayso haddine maamuladaas in la garab istaagoo loo shaqeeya ayay u baahan yihiin maamul aan garab lahaynin shacab lahaynin taageeru lahaynin tale iyo tusaale lahaynin tilaab ma qaadi karo qof maskaxdiis ay meel geynaysana ma jirto degmidaa markaa annaga waana la kaga horreeyey maamulaa hortaayna soo shaqay jiray hadda annaga ayaa joogna gadaashaynina haddina rag idinka ka mid ah ayaa imaan doona qof walba marka waxaa loo baahan yahay kii shalay joogay fursadiis waa qaatay kan maanta joogana fursadiisinas qaato kan berri imaanayana sidoo kale isigana fursadiis la siiyo waxaan u taagannahay dalka quruxdiisa iyo horumarkiisa iyo wanaagiisa meel aysan waxba ka dhacayna ma jirtay adduunku maalin walba waxba dhacaya
ugu dambeyntiina ugu yaraan waxaa la xaqiijiyay in labayo soddon qof ay ku dhinteen dab ka kacay markab aada u buuxay oo maraya koonfurta dalkaasi bangaladesh ciidamada booliiska ee dalkaasi ayaa laga soo xigtay in dhibaatadan ay dhacday aruurnimadii hore ee maanta dabka ayaa laga soo tebiyey meel ku dhow degmada jalokati oo masaafo dhan laba boqol iyo konton kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan caasimada dalkaasi ee dhaka wararka ayaa intaasi ku daraya in markabka uu siday ilaa iyo shan boqol oo qof madaxa booliiska ee degmada ay dhibaatadu ka dhacday ayaa uu kaalada wararka f b waxa uu sheegay in ay isbitaalka geeyeen boqol qof oo dhaawacyo ay soo gaareen dhacdooyinka dabka ayaa dalkaasi bangaladesh ku badan waxayna ahayd bishii toddobaad markii konton iyo laba qof ay dabku dhinteen